qodobada ugu muhiimsana waxaa kamid ahaa maalgashiga arrintaa arrin cusub maaha oyda soomaaliya u sheegtay in ay diyaar u tahay ama ay soo dhaweyneyso dal kasta oo maalgashi magaranaysaa ku sameynaya soomaaliya hadday noqoto dekedaha hadday noqoto ciriboodyada hadday noqoto waxyaalaha kale ee ka buuxa sida matsalan shidaalka oo kale marka waa arrin oo soomaaliya mar kasta ay kusoo dhaweyneyso wadamada taana waxaan la dhihi karaa markii hadda aada akrido warmurtiyeedka afar dekedood in ay ethoobia ay investment ku sameyso waxaa macnaheedu aan u fahmaya aniga inay tahay soomaaliya inay adeegsanayso inay soo dhaweyneyso gacmo furan ay kusoo dhaweyneyso ethoobia waxa siyaasiyadahoo soomaaliya ethoobia udhexeeyana aynan jirin marka ethoobia markaas maadaama oo ay dowladdii federaalka ay usoo bandhigtay faahfaahin ma hayno laakiin ay maadaama usoo bandhigtay waxay ka dhigan tahay in ay ethoobia toos oola tacaamushay marka dowladda federaalka dekedaha ay ay soomaaliya gacanta ku haysana mid kamid ah ama afarta adug weli afar lamaha in meesha lawada infestgareynaya laakiin khiyaaraad iyo optionaa jira sidoo kale ethoobia waxay isha ku haysay dekeda lamo ee kenya waxay heshiis la gashay jabuuti waxay heshiis la gashay sudan hadda waxaa laga yaabaa inay heshiiyaan eritrea oo fursad ka hesho waxaa kaloo jirta heshiiskii barbare ee imaaraadka iyo galeen marka tartan baa lagu jiraa marka ha maadaama aad soo hadal qaaday dekeda berbera ee siyaasiyiinta qaar ayaa horey etoobiya ugu eedeynayay kulug lahaanshaheeda heshiiskii berbera haddana waa kan heshiiskan waxa uu u ogolaanayaa in afar deked ay maalgashi ku samaysan karaan marka taas maxay kaga dhigan tahay labada dhinacba etoobiya iyo soomaaliya
waxaa wa waxa weeyaan horta ko waa dhiirigelin oo ethoobia lagu dhiirigelinayo in aynan soomaaliya aynan diidanayn inay ethoobia ay investment ku sameyso ay maalgashato dekedaha soomaaliya waa mid waa midda labaade waa fariin soomaaliya ka ka socota oo ah in ay ethoobia markii ay investment ku sameysanayso dekedaha soomaaliya inay kasoo gasho albaabka oo dowladda federaalka soomaaliya waa mid saddexaade waxa weeyaan waa waa lafteeda inay soomaaliya u socoto xagga horumarka oo waxa weeyaan nabadgelyadan hadda yaraha laga sheekeynayo in soomaaliya ka ka ka bixi doonto marka in ay la dareensiiyo ethoobia inay lafteeda ka qayb qaadato xagga nabadeynta dalka iyo la dagaalanka ururada dawladda ay kula jirto kadibna ay ethoobia mudnaan la siinayo waa wa waa dareemi kartaa afar dekood markay leeyahay waxa weeyaan waa in ethoobia maadaama dowlad daris ay tahay boqol milyan ay tahay ciidamo fara badan ay haysato oo awoodna u leedahay inay ay arrintaas ay soomaaliya ka caawiso inay ethoobia gacanta geysato nabadeynta soomaaliya kadibna ay ay mudnaanta koowaad helayso iyadoo investment dowladda agreement la gelaysa kadibna waxa weeyaan ta arrimaha waxay noqonaysaa in markii wasaaradaha la xidhiidha ay ay saxiixaan waxay noqonaysaa baarlamaanka in loosoo bandhigo si shafafiyadaha loo cadeeyo kadibna waxa weeyaan la la la la waafajiyo dastuurka si markaas looga fogaado wixii hadda ka hor dhici jiray waa gartay warmurtiyeedka waxaa ku jiray qodob dhahaya wadan walba waa inuu ixtiraamaa madax banaanida dhuleed iyo siyaasadeed ee wadanka kale marka dowladda federaalka muxuu kaga dhigan yahay qodobkan
qodobkaas qodob cusub maaha language cusub maaha mar kasta waa la yidhahdaa ilaa laba kun iyo laba iyo tobankii ilaa hadda waxyaalaha soo baxaya noocaas way way qorayeen soomaaliya madax banaaneeda inay ethoobia aqoonsan tahay midnimadeeda inay aqoonsan tahay in masaalixda mushtaraka laga wada shaqeeyo waa wax jira waaye taa markii laga yimaado waad dareemi kartaa duwalka markii laga hadlayo calaaqaadka dawliga international markii laga hadlayo sida laiskugu xiran yahay ama si dawlad kasta ay u ilaalinayso interestigeeda iyo maslaxadeeda u ilaalinayso taa waxaad ufahmay aniga dhinac markaan ka akriyo in ay ethoobia markay la tacaamulayso arrimaha soomaaliya inay dowladda federaalka usoo marto inaynan maamul goboleedka si toosa oola tacaamulen laakiin taa lafteeda markii dhinaca kale laga akriyo waxa weeyaan ethoobia waxay la wadaagtaa soomaaliya gobollo badan maamul goboleedka shan shanta maamul goboleed iyo somaliland markii laisku daro xadbi ay la wadaagaan ethoobia ethoobia waxaa jirta arrimaha amniga oo runtii u baahan inay kala shaqeyso waxaa la rabaa dowladda federaalka inay jagbootiyada xuduud oo dhan inay tagto inay dekedaha iyadu maamusho ereboyada inay maamusho ma maamusho dowladda federaalka meelo fara badan oo ka tirsan marka taasaa keenaysa marka in ay la tacaamusho iyo arrin kaloo jirta iyadana muhiim ahaa in joogitaanka ethoobia iyo saameynta ay ku leedahay arrimaha soomaaliya waa arrin aada u xeel dheer marka waxay u baahan tahay lafteeda in qaar loo daraaseeyo kulley waa arrin fiican marka laakiin dhinac kale haddaan ka akrino waxaad moodaa ra-iisul wasaaraha ethoobia inuu rabo inuu sameeyo siyaasad cusub la yimaado markuu hadda masar tegay wuxuu u ballan qaaday inuusan dhib u keenaynin masar mashruucan laga diyaarinayo biyo xidhaanka markuu eriteria heshiis kula galo wuxuu waxa wuxuu aqbalay heshiiskii algeria lagu lagu gaaray sagaashan iyo sideedii taa macnaheedu waxa weeyaan wuxuu rabaa inuu ka shaqeeyo sifir mashaakil macnaha zero one yani duwarka dariska oo dhan inuu kula dhaqmo ama duwarka geeska africa ama bariga africa in uu xiriir wanaagsan la yeesho marka anigu waan filan karaa in ra-iisul wasaaraha ethoobia inuu siyaasad cusub inuu la yimaado oo oo xiriirka dawladda federaalka iyo kan iyo kan labada la isku xidhno oo laga yaabo inuu marka yaraado maamul goboleedka toos inay ula tacaamilaan ethoobia arrintaas waa arrin meesha ku jirta way tahay laakiin waxaan sugaynaa waktiga bal siduu xaalku noqdo iyo lixda bilood la socota ayaanu u korgeynaa